isla xukunkiina waxaan soo ogaanay inay dee inuu yahay uun ciladan waxaan ku tacalluqaya ama xalaalnimo iyo xaaraamnimo waajibnimo iyo cadam alwujuub iyo wixii la midka ahaa ama cadam ataxriim inuu xukumku kaa yahay marka dee kutubta usuusha qaybo kaba mida ama dee intooda badanba markan ay xukumka kaba hadlayaan dee xaqiiqadiisii marka ay caddeeyaan dabadeed shuruuddii xukumkaasi lahaa ayay meelahan kagaba hadlaan sheekhu laakiin raximahu llahu tacaala waa taas waxaan soo aragnay bal xukumkii markuu taa inoogaba hadlay inuu xukumkii inoogu kala qaaday kol xukumka la caddaynayo oo labadan iyo kol uu xukumkii uu yahay mid mubhama kii ibhaamkiina kollay qaybo ayuu kaba dhigay qaybahaas baaban kuba jirnay markaa wuxuu yidhi oo imika markii uu mubhamka ahaa xukumku ayaynu kusoo jirnay wuxuu yihi wa minhaa waxaa kaba mida bal adrubta ama anwaacda uu imanayo kaa mubhamkiihi an yakuuna inuu noqdo oo xukmulcilati ciladan xukumkeedu ihbaatan litaahiir lmacnaa kolley waa nusqadeena sida taalla daarulkutub alcilmiya oo kale iyo kuwo kale waxaa taalayba oo lafdigooda uu ahaa ihbaata ta'hiirin oo markaa limacnan waa xukumkiiba waa ciladu sugid la sugayo ta'hiir iyo inuu wax raad ku leeyahay kale ama dee wax ta'hiir uu ku leeyahy ayaa macno loo sugaya oo macne ama waxbaa waxaa loo sugayaa tahiir baa loo sugayaa inuu shay ta'hiir ku leeyahay ama uu wax ku leeyahay sugitaankii ta'hiirkaa la sugay baa wuxuu keenayaa dee maxalkan qiyaasku imanayaaoo wax kale oo la leeyahay wixiibuu bal maalan nadiirba u yahay ama wax kalea la leeyahay kol hadduu kaa raad ku yeeshay oo sidaa uu ta'hiiriyey uu bal arintaa keenay kan kalena waxbay kuwa markaa munaasaba ka dhaxaysa kan labaadna kii hore ah waxa iyadana ta'hiir iyo raad buu ku yeelanaya bal mithaal baan arki doonaa kolleyna waa in cibaarada aada moodo sidaas sawaabka inay tahay dee kuwa kalena qawaadic la adiliyo oo kaleo habkan lasoo dhigtay bal aan sheegi doonana kalaamkiisa ugu dambeyn uu kuba khatimo oo kalaam shalay aan yar baxsinayay dee baxsi ahaanuun ah ee laakiin aan arkay un isagoo xalay ahaan dee habkii usoo yar dhiganaya bal in bal markaas on sheeg soo noqlin doono isagana waa cibaaradiisu waxay ahaydoo bal markaa waxaan odhanaynaa an yakuuna inuu noqdo xukmulcilati ciladan xukumkeedu waana xukumkan uu leeyahay waa mubham qaybihiisiina waa inoogu jira oo qaybihii mubhamku inoo wadee ihbaata ta'hiirin xukumkiibaa noocaasa ta'hiir oo la sugayo limacnan macno loo sugayo taas baa xukumku yahay ee bal ta'hiirkaas iyo macnaha loo sugay iyo bal mithaalka uu inoolaba imanayo janibkii qiyaaskeena waaban arki doonaa marka muxuu yihi mithlu qowlina waaba qowlkeenna aan odhanayno fi siwaaki dee markay noqoto cadaygan iyo umuurahan ku tacalluqsan dee waxay ahayd dee halkan asal waxa u ahaa in loo dariishado dee wixii nasal loo dariishado bal haddii qiyaas baabkeed loo dariishanayo geeska loo xujaysanayo gees kalena waxa umuurahani waa umuurihii dee jadalka iyo munaadaraadka si aan shalayba soo ishaaranay meelaha kuba sugnaanayay bal kan munaadirka ahi qowlkan uu qabo waxyaalihii ama bal ama dee xujo u noqonayay ama naqli ahaa ama dee caqliba ahaa uu isu keenayay ee xataa waxyaalo dhici karta inuu fog yahay oo uu leeyahay qowlkan bay xujo uba tahay uu laba imanayay dee ka khasmigiina loogaba fadhiyay jawaab iyo wixii kaluu laba yimaado umuurahaasba weeye waaba qowlkeenna markaan odhanayna buu leeyahay fi siwaaki lisaa'imi cadaygan uu cadeeyanayo ruuxii soomanaa siwaagaa dee usugnaaday inahu siwaagu tadhiirun waa tadhiir yatacalaqu ku tacalluqaya bilfami af buu ku tacalluqayaa min gayri najaasatin iyadoo wax najaasa waana tadhiira laakiin aanay jirinoo nijaas laga maydhaya iyo waxyaalaha ama nijaastee la dahiraya aanay ahayn waxaan la dahiraya fawajaba markaa waxaa waajiba an yakuuna inuu u sugnaado lisawmi sawmkii waa xukunkan dee halkan imaka tahiirun tahiir iyo raadayni fiihi soomka maya fiihi siwaaga ay ugu sugnaato oo xagga tahiirka ugu sugnaanaysaana waa mancin laba manciyo ima bacda zawaal si dee maalan qolooyinkii shaaficiyada ay kaga mid ahayna qowlkoodu ka ah ay qabeen kalmadmadati isagoo la mid ah oo dee taasi waa imika maqiisu caleyhigii bay tani noqon madmadadii iyo luqluqashadii fa haada nooca caynkan ah oo markaa xukunku ciladu san oo kale dee tahiirkan laba wax ka dhaxeeyaba dee xukumkii lagu simayo arinku uu yahay yasixu qiyaas ahaan iyo adigu sugitaan ahaan ama xukum ahaan waa ansaxaya markaa maxay adigu mithaalku uu yahay horta waa balsiwaagii waa mid midna waa madmadadii oo imika siwaagii farac buu noqonaya madmadadiina asalkii bay noqonaysaaba asalkii ayay noqonaysaa kolley bal maalan waxaan iyaga meesha jira ee dee ay soo qaadanayaanoo waa xukumkan uu leeyay waxbaa macno ahaan buu tahiir u leeyahayna wuxuu noqonayaaba imika halkan soomkii buu noqonayaa soomkii buu noqonayaayo bal markaa waxa uu ay tahay dee waxaan ay iyadu bal meesha yimina waa tahiirkan labadaba soom uu ku leeyay khaasatan usluubkan bal hadalka laynoogu soo dhigay oo kii isagu qabay weeye ee uu doonayay inuu dee bal xujaysanayay ama isagu ku tegayay in bacda zawaal ruuxii soomana aanu cadayan ahayn baa hadalkan odhanaya ama arintiisu ay tahay dee bal maalan waxyaalahan ixtijaajkeed oo wuxuu kaasi odhanayaa cadaygii waa dahaaro afka kuba tacalluqsan marka halkaa muxuu la mid yahay madmadadiio iyaduna dahaaro weeye afka ku tacalluqsan oo labadoodaba aan wax dee imaka nijaas aanay calaaqa la lahayn ama nijaastee la dahiraya aanay hayn oo tanna waa la luqluqan oo tandiif baaba loo luqluqan kanna waaba la cadayan oo tandiif baa loo cadayanayaayo macnaa dahaaradan afka ku tacalluqsani ma aha ama dee waxaan la dahirayaana nijaas maaha marka xaggii labadoodii bale haddaba waxaa deeta inoo sugan buu leeyahay oo meesha yaala waa wixii dee asalku lahaayo oo waa xukumkii asal lahaayo halkana ay leeyihin waa la mid madmadada marka ay noqoto soomku tahiir buu ku leeyahay tahiirka uu soomku ku leeyahay ama raadayntana waa tan ah ruuxii soomanaa loo diidayo haddii uu sooman yahay inuu ku xeel dheeraado luqluqashadii marka tahiirkii soom uu ku lahaa madmadadu waxa ay tahay waa mancu lmubaalaga biha ama fiiha in iyadii lagu xeel dheeraado oo madmado lagu xeel dheeraado mancinteed waxaana sababtu dee arintu ay noqonaysaa waa khashyata fasaadi soom ooba intaasoo wax dhaafaan oo halkaas soomkiisu ku noqdo haddaba iyadoon weliba gelin hore iyo gelin dambe loo eegin ruuxu intuu sooman yahay un ay tahay bal madmadadii soomkii tahiir buu ku yeeshay tahiirku uu ku yeeshayna waa mancintan la manceeyo in iyadii lagu xeel dheeraado lagu xeel dheeraado intaa la sooman yahay marka maxay noqotay bal taasi waa asalkii bay noqotee siwaagii baa yimi ay dee raacinayeen ay kala dhigayeen walow labadooda xaal ay kala dunaanaysa sida ti aan dee kuba soo maray dahaaradii najaska iyo dahaaradii kale xadadka ee ay isku xidhayeen ama xukum ahaan ku simayeen iyadoo labada xukum ay kala duwan yihiin xagga niyada marka ay noqoto markaas siwaagii xagguu kala mid iyu kaba shabahaya dee luqluqashadna af unbay ahayd siwaaguna cadayga afkiinbaa loolaba yimaadaa waa maxalkeeya ayay wada yihiin dee kol haddii arrintu taa tahay oo soomkii uu tahiir ku yeeshay madmadadii bay leeyihin cadaygiina meeshii waxaa iyadna waan uga qiyaas qaadanayo tahiir buu ku yeelanaya labadii tahiirna maxay noqon taa iyada waxay ahayd min awali nahaar ilaa aakhirihi mancin layskaba manceeyo mubaalaqo in madmadada lagu xildheeraado wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuna saima dee istinshaaqya madmadadiina baab keliyay noqonaya tanna markaa maxay noqon iyadana tahiirkii soom yeelan lahaa waa si aan khuluufkan dee la khuluufu fami saimi adyama cind allahi min riix lmiski xadiidka uu kuba yimi khuluufkaasi aanu u suulin oonu meesha ugaba bixin ayaa soomkii muxuu ku yeelan siwaageena tahiir iyo raadayn buu ku yeelay raadayntii uu ku yeeshay haddii ay ahayd mudmadadii almancu dee mubaalagati fiiha iyadoo arinku uu yahay khashyata fasaadi soom welibana waqti xadaysan ma lahayn tanna tahiirkii si aan dee uu suulin khuluufkaasi aanu u suulin waa in la manciyo siwaagii laakiin waqtiyaa la manciyaya isaga waa bacda zawaal bacda zawaalna waxay u leeyihiin walow dee tii asalkii aanay taasi kuwa mid ahayn hadda labadii tahiirna way kala duwan yihiin bacda zawaal waa waqtigii khuluufku muuqanayo inta subaxda hore o dhan iyo gelinka hore khuluufkii ma muuqanayay leeyihiin khuluufku wuxuu muuqanaya dee markaa gelin dambe lasoo gaadho ayaa khuluufkii muuqanaya markaa waqtigaa khuluufkii muuqanaya si aan u suulin waa inuu soomkii raad ku yeesho kol hadduu madmadadiiba raad ku yeeshay halkana raad buu ku yeelanaya nooca weeye isku xidhkaasoo waa baab jadal un an yakuuna lisoomi tahiiru fiihi kalmudmad fahada yasax wuxuu leeyahay nooc saasa hadduu khabar xukumkii ciladu saasoo kale uu yahay indee waa ansaxaya waa noqon karaa tan sababtuna waa maxay لأن للصوم تأثيرا صومkii waxa usugnaa تأثير في المضمضة وهuوa منع المبالغة murhi aan hadalkayga ku wada horeysiyey waay waxaan si aan bal masalada u yar suureeye كama أنa للصوم صومka siduu ugu sugnaaday تأثيرا تأثير في siواaki cadayashada oo وahuوa في المنci minه baعda زawاal تأثيirka uu kani leeyahayna waa maxay waa mancin la yska manciyo oo soomkiibaa raad kule minhu min الsiواak baعda زawاal zawaal dabadeed wain kaana taiiru halkaa taiiruhumaa qorta taiiruhaa buu yihi waayo laba shay weeye labadooduu sheegaya labada taiir miimkii unbaa dhacsan waa muhana damiirku wain kaana haba ahaado taiiruhumaa taiirkan soomku uu ku leeyay madmadada iyo taiirkan uu ku leeya siwaagu mukhtalifan mid kala duwan oo iskhilaafsan haba noqdo oo dee taiirkii soomku wuxuu ahaa mancumubaalagati xagga madmadada manculmubaalagati fi lmadmada waa likhashyati fasaadi soom in awalu nahaar ilaa aakhirihina mancinkaasi waa jiray taiirkan uu ku leeyay mancu siwaakna ma kaasi may ahayn dee almubaalagatu fiihi mancintaa la manciyey may ahayn waa taiir kaloo ah dee waxa weeye oo isagu in waa dee lianlaa tazuula raaixataa hore khashyata fasaadi soom buha kana maaha soom fasaadkii lagama baqanayo haddii inkasta lagu xeeldheeraado fasaadkii meeshii oo laga baqanaya ma jirtee waa lianlaa tazuula raayixatu lkaliya khulufki min fami saim si aanu ugaba suulin markaasaa deete waxay leeyihin khulufku waqtigu muuqanaya waa maxay kaasi hadduu maalintii oo dhan ahaa kan taiirkaasi ma jiro waa maalinta qeybteedii dambe sababtu waa waqtiga khulufku muuqanayo taas baa adigu arintu ay tahay labadii taiir markaa waa laba kala duwan marka wuxuu uhi wakhtilaafuhumaa halkana ikhtilaafuhum jamac baa taal damiir jamace alifun ku taaga uunoo waa iyadna tasniyadii un waa madmadadiiyo siwaagii wakhtilaafuhumaa haddaba labadan madmadadii iyo siwaagii iskhilaafkoodan ay iskhilaafeen fii kayfiyati taiiri taiirka kayfiyadiisa oo midna waataan aragna min awali nahaar ilaa aakhirih waana khashyata fasaadi soomba midna waqti buu ku koobnaaday gelinka dambe ah iyadoo arintu ay tahay un dee si aanay u suulinun khuluufkaasi ama raayaxada karihadii aanay uga suulin haddaba iskhilaafkay taa iskhilaafeena laa yamnacu sixat aljamci inaanu wax isugu geyno oon idhaahno kol haddii madmadadiiba taiir jiray kana taiirki waa jira aan idhaa saa aan ugu kulmino taasi inagama hor joogsanayso si uu halkii iyagoo kala duwanoo midna iijaab uu ahaa midna dee cadam alwujuubba uu ahaa ay isugu xidheen inay u jamciyeen halkii uu lahaa ataswiyatu bayna alxukmeyn waa laba xukum oo kala duwanna way ahaayeen bal tanna ma manciyayso sababta anay u manciyeen waa maxay lianna algarada ujeeddada aan leenahay oo hadalkan aan kaba leenahay ihbaatu taiiri sawmi waa soomku inuu raad ku leeyahay iyo taiir sugitaankiisa aan sugayno uun fii kulli waaxidin minhuma mid kastaba raad waa ku leeyahay raadkii iyo taiirka ha kala dunaadee arinka guud ayn ujeednay waa taiir inuu jiro taas baanaynu halkan qiyaaskani maanta uu kuba yimi ama xukumkan imika mubhamkaana aynu usoo qaadanay taiir waa jiraa labadii taaiire markaa taaiirku ha kala duunaado oo laba taaiir ha kala ahaadeene laakiin asalkii taaiirka intaasaan qiyaaska ugaba jeednaa buu leeyihiyo inaan iyagii iskuba xidhno oynu ku kulmino arinkan waqad istawaya fi taaiiri taaiirkiina way ku siman yihiin walow dee labadii taaiir waxa ay kaleyiin aan soo sheegay falaa yaduru markaa waxba ma dhibayso xagga jamciga sixadiisa iyo baabkan aan joognay qiyaaskii ikhtilaafuhumaa fi tafsiil tafsiilkii inay ku kala duwan yihiinoo midna uu yahay khashyata albudlaan madmadadii soomkiinu buraa laga baqanayaa midna uu yahay lianlaa tazuula raa'ixatu lkariha bacda markaas fi siwaaq ay tahay oo labada ay ku kala duwan yihin laakiin kana waa taiirun kana waa taiirun taiirka asalkiisii baabana ujeedna bal markaa taasi waxba dhib ma laha buun kolley waa inaga dhammaaday hadalkan inta aan kusoo yar jirnay shalato kolley maarti nadarkii iyo aan kana soo yar warramay iyo umuurahan inay jadal iyo waxyaalo kuba tacalluqsan iyo had iyo goor majaalista jadalka iyo nadarkana bal ruuxu inta taagtii iyo inta tamartii inuu qowlkiisanuu ku xoogeeyo u xoogeeyo inuu doondoono ayay arrintoodu ahayd balka kale markaa ama ha makansado dee inuu ka jawaabo waxyaalahaasoo wada buriyo iyo inuu makansan waayo ciddan imika dee waa khasmiba had iyo goor meeshan joogayba bal kolleyna shalay laakiin taa baxdi ahaana baan u dhahaa waxaan arkay xal intoo dee bal kitaabkan qawaadicu ladilla la yidhaah ayaa umuurahan uu soo wada naqliyey uu kusoo naqliyey horena waa tii marar badan aan soo naqlinaynay oon eegaynay cibaaraadkanuni inay kitaabkaa ku sugan yihiin oo dee intii hore xaaban lahaa talo keebaa waayo isku waqti ba ay ahayn walow laba magaalo ay kala ahaayeen isna arkeen khaasatan markii uu dee kaba yimi marwiyi xagga bilaadkiisii ee ugu horeysay dee baqdaad sooba galay oo isagoo markaa xanafiyadiisii ama dee markii hore ahaa madhabtiisii hore oo munaadaraad badan uu baqdaad kaba galay intuu xajka kuba soo socday iyo taasi jirtay laakiin markii dambe isaguna uu noqdayba kabira shaaficiyan markuu maka ka laabmayo dabadeed haddaba markuu waxaan soo wada naqliye walow markii dambe aan nidhi dee kitaabkeenana wada asalah ama khadiib albaqdaadi haba noqdo kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih ama qawaadica haba noqdeen markuu soo wada naqliyey ayuu markaa uu dhameeyey hadalkan ilaa halkan soo gaadhsiiyey ayaa wuxuu ka cabiray ilaa hada almawdici dakarahu fi tabsira wuxuu leeyahay ilaa halkan waa ilaa hadalkan imika ugu dambeeyaan soo aragnay ayuu abu isxaaq ashiraasi walow aan magaciisa sheegin dee kitaabkiisii buu sheegay tabsira ku sheegay kolley qolooyinka kitaabka taxaqiijiyey qawaadicuna waxay leeyihin tabsiro kuma sugnayd de waa lumacan buu ku sugan yahay iyo sharxiisa hadalku haddii dee aanu kitaabka intan laga hayo ee madbuuca wax ka ziyaadsanay aanay jirin tabsiro markaasaa wuxuu ka cabiray waa ti aan dee kolley hadalkaygii shalayna walow baxti ahaan ahayd wahadihi fusuul ciraaqiyaة laysa fii baxثiha kahiiru macnى غayra ana kutub اljadl wاlusuul تزين بأمثال هذا من غير أن يعود بفائدة فقهية وحلية waa فصول cراaqية oo waxa dhici karta buu leeyahy de mana manaadiqdii kale iyo markay usul kaba hadlayaan umuuraha inaanay sii baxsin waa فصول cراaqiya baxdigeedana wax macno oo weyn oo kuba sugani ma jirteen laakiin maxaa jira buu ka cabiray غayr أna kuتuب الjadل والأصuل kutubta jadlka iyo kutubta usulku tuزayn بأمثaali hadi waa tan oo kaliya waxyaalaha lamidka ayaa laguma qorxiyaa iyadoo faa'iido weyn oo fiqiyo meeshan kasoo laamaysa aanu jirin taasna dee xaggan in marka la eego dee daliil ahaanna in macnaha ay leeyihin khulufkaa suulayo oo dhici karta inaanu khulufkuba kuba suulin mooyaane waxujo adagoo siwaagii mancay iyo bacda zawaal dee ma jira iyo taasna haddii waxyaala soo arooreenna oo waxyaala aan quwadaa lahayn oon dee uqum ahayn ama aan ishortaagi karahaynba aan caarid ahayn dee umuuraha inoo suganee rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka uu soomaya inuu cadaynayay iyadoo dee aan waqtina lagu xadaynba ee laakiin wuxuu sheekhu kaba cabiray kutubuljadal iyo usuulba waxyaalaha caynkan iyo amhaala haadihi laguma qorxiyaa ama lagu sheegaa iyadoo dee bal maalan waxyaalaha imika halkan fimaara ee inoogaba ratamaya aanay jirinoo dee kolley wixii muhimkaa wuxuu aan bal xukumka marka laga hadlaya shuruudii xukumkaasi lahaa sadee in badan usuulku ay dhigtaanba bal waxaan leeyahay waa taa hadalkan kolley yar horreysiiyo naqli la-aan bay ahayd ayuun baaba imika arkay iyadoo dee waxa weeyaan saaxibulqawaadicu saad cad uba sheegayo baabu bayaani ma yadulu calaa sixati alcila bal markaa waan kaba baxnay kolley baabkanna inoo bilaabmayaana waa baabkay kaba cabiri jireen masaalik alcila macnaa ciladii waan soo ogaanay ciladuna dee inay waaba rukni asaas ah ma dee ah adag oo rakiina markay xagga qiyaas noqoto haddaan ciladu jirin oo xukumkii aan ciladiisii ama asalkan ciladiisii lahayn ee ma keenayso in xukumkii waxa weeyaan meel kale loo gudbiyo farac kaleo qiyaaskiiba ma jirayo marka ciladu waa wixii qiyaasba inoogu ansaxayay weeye marka waynu soo aragnay macnaheedii iyo waxyaalo ku tacalluqsana waa tii aynu sooba jirnay casharkii shalayna ay wax inoo harsanaayeen iyo intii kaba horreysayba imika halkan waxa weeyaanuun bal cilada duruqdee aan kula soo baxaynaa ama waxaan cilanimadii aan ku ogaanaynaa waxani inuu ciladii xukumkaa yahay wasfigani ciladii xukumkaa inuu yahay waa masaalika alcilata ay kaba cabiraan markaa isaga wuxuu ka cabiray baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye yadullu daliilka u ahaayee na tusayey calaa sixati alcilati ciladan dee sixadeeda ciladu inay jirto waayo imika un eeg maaha arrinku inaad sheegato tiraa tani waa cila un iyadoo aanad ciladii sugin sixadeedii aanad sugin cilada oo ladee matalan la sheego ama xukumkan la yidhaaho asalkan la yidhaho waxaasaa ciladu ay tahay bal matalan intaynaan farac iyo waxyaaliyo qiyaasba laysla gaadhin horta ciladiibaa u baahan ihbaat ciladii baa daliil u baahan inay cillo waxani tahay oo ciladii waxa weeyaan kol haddii ay ciladani cilo sharciya ay tahay xukum sharciyaba haddaan doonayno oon leenahay waxani waa waajib ama waa sunna ama waa xaaraam dee waxaa laynooga fadhiyaa inaan daliilkii sheegno waajibnimadka caddaynayey daliilkii sheegno xaaraamnimadka caddaynayey oo bal matalan xukumkii sharcigaaba waa taas ciladuna waa cilo sharciye markaan leenahay waxani waa ciladii inay wax weyn baa kaba ratimayo waxyaalaha furuucda ah eynaan nas ahaan u hayn ee ciladian oo kale aan ka helayno waa tan aynu xukumkeedii usoo gudbinayno oon xukum sharciya ku sugayno waxaa markaa ay tahay in ciladii la sugo inuu cilo ay tahay tani waayo waa xukum sharciya haddaba bal seebaa lagu sugayaa duruqdii lagu sugayey lagula soo baxayay iyo masaarigtii weeyo waa wixii caddaynayay na tusayey ciladan sixadeeda ayuu baabkeedii yahay waana baab muhim ah socdo saasana ma yeelanayo waxba umuurahan dee jadalka badani kuma jira iyo taasi maka halkan baabkeedii maaha wa jumlatuhu jumladiisi waxa weeye duuduub haddaan hadalkaa soo duuduubno ana alcilata cilada laa budda waxa mahuraan u ah min adalaalati calaa sixatiha sixadeeda ay ansaxaysay cilo tahay weeyaan iyo sixadeeda in dee dalaalo loo helo macnaa wax daliilo oo caddaynayoo sugaya lianna alcilata sharciyatu ciladu waa cilo sharciya cilo caqliya ma aha hadee waa ciladaas kama ana alxukma haddaba xukumku sun iyada dee laasimaya ama xukumkan dee ay la socoto markaa xukumkan mucalalkii sharciyun sharci inuu yahay siduu u yahay wakamaa laa budda say dee mahuraan uteen looga maarmahayn min adalaalati cala alxukmi dalaalo dee xukumkii wax caddaynayo daliil dalaaladu imika halkan waa wixiina tusaye daliilka u ah in xukumkii loo helo sida aan dee xukumkii sharcigaa ay lagama maarmaan u tahay ama mahuraan u tahay fakadalika saas oo kale laabudda waxaa mahuraan noqonaysa min adalaalati cala alcila ciladan inay dee cilada waxa weeyaan jirto oo waxaan xukumkan ciladiisii ay tahay wax daliila oo caddaynaya taa in la helo bal markaa taasi waa hadalka hordhici weeye faslun waladii ka yadullu ina tusaya calaa sixati alcilati cilada sixadeeda ina tusaya shay-aani laba shay weeye oo cilada waxa ina tusaya sixadeedu waa laba aslun wa stinbaadun midi waa asal oo waa waxaa dee naqli ah ee asal ah midna waa wax aan la soo baxayno inaguyo ciladan lama sheegin oo naska kuma sheegna laakiin inagiibaa bal matalan meesha iima iyo tambiihiyo naskii aan ka qaadanayno jira ayaan ciladii kula soo baxayna oan wasfigaasa ciladii aan odhanayna fa ama alaslu asalku fa huwa qowlullahi caza wajal asalku waa ilaahay qowlkiisii wa qowlu rasuulihi sala allahu calayh wasalam iyo rasuulkiisa qowlkii iyo wa afcaaluhu afcaashii rasuulka iyo wa ijmaacu lummati ummadda ijmaaceeda ay waxani inuu ciladii waxaa yahay ay kuba ijmaacdo taasba weeye oo kaasi asalkii buu noqon bal markaa dee wixii bal matalan istimbaadkina waa inoo dambeeya casharka qayb baan ku arkaynaaba intan asalkee ma wada dhammaynayno fa ama qowlullahi caza wajalla qowlka ilaahiya wa qowlu rasuulihi sala allahu calayh wasalam rasuulkiisa qowlkiisu fadalaalatuhumaa dalaaladoodan ay ina tusayaan calada ay ina tusayaan calaa wajayni laba min wajayni laba wej bay noqon oo dalaalada qowlka ilaahay iyo qowlka rasuulku inuu ciladan xukunka dee ciladiisu tan tahay ama ciladii markaa ina tusayaan en xaggaa ka daliishanayna waa laba dhinac bay ka imanaysaa axadumaa mid ahaani min jihati nudqi waa xagga dhawaaqa nudqiga oo dee nudqigii ayaabay ku sugantahoo lafdigii ama wax cilayo ama dee tacliilkii caddaynaya ayaaba naskii aan ka helaynaa wathani ka labaadna min jihati alfaxwa walmafhuum waa xaggii faxwaha faxwa khidaab horeynuu soo maray waa mafhuumkii muwaafaqo weeye bal waa xagga marka la eego mafhuumka uun labadiisii qayboodba bal maalan taas buu noqonaya oo labadiisii ama dee mafhuum muwaafaqo haba noqdo weliba dee kii uu kaba cabirayay baab tambiihiba ama tambiihu isagu inooga soo cabiray hor ama mafhuumkii mukhaalafo haba noqdee midna adugu waxa weeyaan waa lafdigan maxalkii nudqigaan ka qaadanaynaa tacliilkii ama ciladii aan ka qaadanaynaa ina tusaya midna mafhuumkii iyo dee ayaa ina tusayaba waanu inoo keeni doonaa amhila biidn illahi tacaala faama dalaalatumaa qowlka ilaahi iyo qowlka rasuulka dalaaladooda min jihati nudqi xagna nudqiga waa maxalkii nudqiga ay nagaba tusayaan ciliyadii ama waxaan cilanimadiisii fa min wujuuhin isagu kaasna duruq buu ku sugnaanayaa kala yar heer sarraysa ama kala muuqasho kala cad oo xaggaas bal maalan ku kala cad oo barhkood dee cilanimo mooye wax kalama ixtimaalayaanba waa ciladii bay ku cad yihiinba waa lafti uun loo isticmaalo tacliil baa meeshii yimi midna dee daahir bay ku tahay oo waxaa bal hadalku iyo san uu yimi ayaa waxa daahir uu ku yahay bal ixtimaal kale dee ha dhici karo yani wax kale kolkol loo isticmaali karee ciliyadii ama waxaan cilanimadii buu daahir kuba yahay marka bacduhaa haddaba wujuuhdaas bacdigood ajlaa min bacdin fa min wujuuhin wujuuhdaasoo bacduhaa bacdigeed ajlaa ka daahirsan yahay ka waadaxsan yahay min bacdin barhka kale fa ajlaha wujuuhdaadka ugu sarreeya ma surixa fiihi bilafdi tacliil waa kii la caddeeyey isaga tacliil lafdigii lagu caddeeyey macnuhu waa maxay ay bilafdin yadulu cala alciliyati bilwadci waxa la keenay oo meeshii yimi lafdi ina tusaya ciliyanimo oo cilo tacliil baa loo isticmaalaa weliba wadciga tacliil ahaan loogu isticmaalaa iyadoona u baahnayn ba istidlaal iyo nadar iyo taasi waa ta ugu sarraysa ka qowlihi tacaala min ajli dalika eeg min ajli dalika waa tacliil oo waa arinkaa daraaddii dee waayadda ka horreysa inooguma sugnaa ayaan katabnaa calaa bani israa'iila aan reer bani israailda umuuraha iyadna aayadda inooguma sugan suurat lmaa-ida marka lafdigu waa maxay waa min ajli ajli maxaa loo isticmaalaa tacliilun baa loo isticmaalaa lafdigani wax kalema ixtimaalayo wadci ahaan marka arrinkani waa tacliil ciladii buu ina tusaya uu ka qowlihi sala allahu calayh wasalam inamaa nahaytukum liajli daafati horaynu usoo maray waqti ciiduladxaa ay timi ayaa rasuulkii ilaahay dadkii reer madiine oo daxiyada qalanayay kuu yidhi saddex isho wax ka badan hilibkaas ha haysanina sababtuna waxa weeye bal markaa dad badan oo malderu kale kaba yimi oo baahan baa jiray oo magaaladii yimi sanadii dambe markay weydiiyeen baa rasuulka ilaahay yidhi may intii aad doontaan iska kaydsada iska dhigta iskaga intifaaca inamaa nahaytukum liajli daafa macnaha waa jamaacadan dee yimi ee madiine baahnaa sanadaa hore jirtay daraaddeed baan saa idin idhiye waxa weya taa liajrigeede laakiin waa idin banaan yahayba bal marka halkana maxay tahay waa liajlidan waka qowlihi sala allahu calayh wasalam inamaa jucila alisti'daanu marka guryaha guri aan gurigaagii ahayn aada tagto ee waxa layna faray dee inaynu horta dadkii weydiisano guriga lahaa idan weydiisano istidaanku waa idan dalabkii istidaanka waxaa loo jideeyeyba min ajli albasar waa ruuxa ashiisu yani waxa dee aanay kuba dhicin wax bal maalan iyo intaan laba aanu gudii gelinba min ajli albasar waa basarka daraadii inay dadku guryahooday joogaan oo ruux dibad fadhiya ma aha ruux gurihii gurigiisii iska joogoe markaas haddaba waa basarka daraadii marka tadna maxay tahi min ajli iyo liajli iyo waa umuurahaasi taasi waxay sariix ku tahay ciliyo waxaan waxaa loo isticmaala un dee waa markay leeyihin licilati kada lisababi kada min ajri kada iyo kaba soo qaado kaydu markaa ay dee kayda tacliiliyada kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum iyo bal umuuraha caynkaasi waa umuuro iyagu markii horeba wadci ahaan tacliil loo dejiyey ama ciliyo loo dejiyey inay na tusaan marka kaasoo kale waa ka ugu heer sarreeya waana ciladii wixii na tusayay inay xukunkan ama arinkan ciladiisu tan tahay waa lafdigaa dee naskiibaaba kuba yimi wax kale maba ixtimaalayso waaba weliba umuuraha caynkani umuuro qadciyay noqonayaan in waxaanay ciladii tahay waa shay qadciya wa qowlihi rasuulka ilaahay qowlkiisiiba weeye may dee markii la weydiiye baan leeyahy marka dee su-aal baa la weydiiyey rasuulka ilahi qowlkii ayanqusu rudabu dee rudaba baa ii taale dee damista uno ayanqusu rudabu rudabku miyuu nuqsaamayaa idaa yabisa markuu engego faqiila waxaa lagu yihi nacam haa faqaala wuxuu yihi falaa idan intan buu uga jeedaa falaa idantan baa tacliilkii ah haddaba iyada beec laysku iibiyaa ma jirto idan kol haddii xaaladu taa tahay ama arinka nuqsaantaas daraaddeed xadiidka horta xagga hoose waa kuwa inoogaba dhigtay qolooyinkan na rasuulkaa la weydiiyey ee rodabkan oo timirtu markaa ay hagaagu u bislaato ah markaa ama geedka ha ku sugnaata ama halasoo dee hala gooyaba laakiin may engegin iyo timir miyaa laysku iibin karaayo dee dadkii in badan way u baahanayaan khaasatan waqtiyadaa rudabku go-o oo kale nin timir haysta uu iska haystoon lacagna haysaniyo wax ku iibsado rudabkiina uba baahan ayay leeyihiin rudabkii iyo timirtii ma laysku iibsan karaa kollay dee beec caraayo wax la yidhaaho gaara oo ruqso gaari kuba timi waa jiraanoo gooniya rasuulku markaa su-aal buu weydiiyey su-aashani cidna kamay qarsoonayn oo rudabkan iyo timirtani inaanay isku mid ahayn rudabku markuu engegana inuu intii hore uu iska yaraanayo iska dhimayo taas rasuulka ilaahay kamay qarsoonayn ee waa siuu umuurahan ugala ratibo si ugu baraarujiya iyaga cilada waxa ay tahay in beeciisu iyo in la isdhaabsadaa aanay ansaxayn ama aanay banaanayn oo markaa macnihiisa ah falaa idantan idantan baa litacliil maanta idantan baa litacliil oo macnuhu muxuu noqday waa liajri dalika idantiibaa alfaadu tacliil ka mid ah waa kaa daraaddeed waxaan uu sheegaya ciladiina waxay waa nuqsaanu rudab nuqsaantaas ayaa ciladii maxay u tahay mancintan rasuulku manciyey in rudab iyo timir laysku iibiyo oo la isdhaafsado ay mancintaas ciladeedii waxa maxay tahay waa nuqsaantan ku imanaysa rudabkii isma leeka ee waxaana waa shay keliyo in la islekeysiiyo ayaa shardi ahayd sidee bilcaqdigaasi uu aan ribo looga baxsado amase uu ansaxaba bal tanna wey fa hada kani buu leeyahay kan umuura sariixun fi tacliil intanba madkuurkaasi wuxuu sariix ku yahay tacliilkii ciladii buu ina tusayaa ciladiina waa ku cadye cilayaa loo isticmaala walow barhkood noocan dambe qaybtan yanqusu rudabudan ay xagga tambiiha geeyaan ama iimaawa tambiih maslagaa ay yidhaahaan ay geeyaan bal maalan taasi iyadu waa mid oo wuxuu leeyahy umuurahani waxay sariix ku tahay ciladii waana nadqigii ama naskiibaa ina tusay ciladii ina tusay sixadeediina ina tusaya wayalihi waxaa kusoo xiga noocan fi lbayaani xagga bayaanka waa iyadoo weliba nadqiguun aan ku jirno mafhuumkii maynaan gaadhine iyo walwuduuxi wuduuxa oo bayaanka iyo wuduuxa waa ujeedadu waxaan tacliilkii inuu waxaan ciladii tahay oo waxaan sixadii ciladina aan u dariishanayno kuwa hore ciliyo mooyaane alfaadahaasi wax kale ma ixtimaalen kaydii sakay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaa minkumna waa laba mid ee wuxuu leeyahay haddaba waxa iyaduna un noocan ah laakiin xaggii bayaankii kusoo xigayna waa kii ina yidhi fa min wujuuhin bacduha ajlaa min bacdin eh an yadkura inuu sheego sifatan sifa uu sheego laa yufiidu aanu faa'iidaynahayn dikruha sheegitaankeedan la sheegay hayra tacliili tacliil waxaan ahayn oo macnaa waxa weeyaan sifa kalaamkii kuba imanaysa sifadaas haddii aynu nidhaahno aynu nidhaahno waa sifadan waxa ay tahay oo looga jeeda loola yimi tacliil oo ciladii bay tahay na tusaysay waa saxoo kalaamkii kalaamkaa isku xidhan markaa faa'iidada leh aynu wax ka faa'iidayna ayuu noqonayayaan laakiin haddii la yidhaaho ciliyo imika loolama iman ama tacliil loolama iman de waxaabay noqonaysaa kalaamkaba wax faa'iidoy soo kordhinaysa mid aan sifadani lahayn oo dee kalaamkii naskiina ama kalaamka ilaah iyo kalaamkii rasuulka iyana xashfu iyo ziyaade iyo waxbal maalan aan loo baahnayn oo iskaba yimaada kuma sugna oo haddii aan cibaaradan buu leeyahay ama sifadan ujeeddada loola yimi aanay tacliil ahayn kalaamkiiba wuxuu noqon lahaa kalaam aan faa'iide saasa lahayn waaba kanoo muxuu yihi ka qowlihi caza wajala fi lkhamr inama yuriidu shaydaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbagdaa fi lkhamri walmaysiri wayasudakum can dikri illahi wa can asalaati fahal antum muntahuun macnuhu waa muxuu usoo qaatay sheekhu bal khamradii baa taxriimkeedii la sheegay xukumkii umuurahanna waa tacliilkii ciladii weeye oo sifaad baa imika la sheegay ah imika sadigan can dikr illaah iyo can salaat iyo cadaawadan iyo baqdahan ka dhalanaya ay dhexdeedii kuba ridayso marka khamradiibaa sifaadkan lagu sifeeyey ujeedadu waxan waa sifaat khamradii leedahay khamradii waxyaalahaasay kulansatay weeye sifaadkeedii ciladaas baana keentay taxriimkii ama sifaadkaa ama de ciladii ay xukumka ayaa iyagiiba ah iyadaa keeno haddaba wuxuu sheekhu yidhi aba sharaxiisii sifaadkan ilaahay subxaana watacaala khamradii ku sifeeyey oo dee ruux kastoo caaqiliba marka la eego ruuxan bahashan cabitaankeeda waxyaalahan inay kaba dhalanayaan ay muuqato oy daahir tahay taasi ay keentay xataa qabla alislaam iyo intii aan shareecadaba la soo dejinba dadkii cuqalada ahaa ee carbeed barhkood inay waxyaalaha iyo mafaasida ay leedii daraaddeed ay uga joogsadeen iskaba ilaalin jireen taas ayaa wuxuu leeyahay haddaanay litacliil ahayn oo ciladii xukumkan aanay ahaynne waa umuuro lay ogyahay e waxa weeyaan oo calaa sabiili tacliil loo sheegin wax faa'iido oo kusoo kordhayla ma jirto waa umuuro waadixoo la ogyahay buu leeyahay oo markaa waxa ay tahay sifadan la sheegay ee kalaamkii kuba timi haddii dee bal waxa weeyaan haddii aynu tacliil kaba dhigno nidhaahno waa ciladii xukumkana dee faa'iidadaasaan kaba helaynaa haddaan taas aynu nidhaahno maye macnaha inooma faa'iidaynaysana dee waxaaba iska noqonaysaa wax lays aan wax inoo soo kordhinaysa iyo wax faa'iido inooguba sugan oo aan lagaba halkaa laga faa'iidaysanaya aanay jirin dee kalaamkuna waa kalaamkii ilaahay kalaamkii rasuulka faa'iidun buu uba yimaada wax xashwiyey iyo wax lagu tiriyo kalaam iska zaa'ida oo la imi taasi kumaba jirto marka waxay noqon lahayd kalaam maciibaaba meeshii soo bixi lahaa ama wax maciibaa soo bixi lahaayoo dee xashwi iyo waxaan loo baahnayn la kulansaday haddaba marka arrinku kaa yahay maxaa sifadii lagu xambaaraya ciladi inay tahay وkaqowlihi slى الlaه عليه وsلم في dم الاstixاadaةi inahu dم crqa ujeedada istixaadada dee xukun bay yeelatay ruuxii ka duwan xukunkii xaydkii marka maxay u yeelatayna xaydkuna demkiisu waa dee demkaa jibila si uun raximka ugu ururaya eba imanaya sixa ahaan uba imanaya kana rasuulku muxuu ihi waa xidid dhiiggii macnaa waa waxa ka duwaya xukumkii xaydka waxa u yeelay xukumkan istixaadadu ay leedahay dee marka istikfaarkii iyo haweeneydu hadday la timaado salaadii ay tukanaysa soomkii aanu manciyeyne jimaacii ninkaanuba manciyen marka haddaana wuxuu leeyahay inahu damu cirqin tani tacliil aanay dee xukumkan u ahayn istixaadada de waxayn hadal waxa weeyaan imika mufiidaba may noqoteen oo faa'iido kale may yeelateen bal markaa tanna waa tacliilkii وkaqowlihi fi lhirati inaha min aلdawaafiina calaykum adawaafaati oo bisadii buu yihi waa waxyaalaha korkiina wareegaya markaa macnuhu dee dhib ma laha wixii ay afka la gashay iyo waa daahir uun oo dee imika nijaasiya waxyaala lagu xambaariya oo wax guryihii kula jooga aan lagaba ilaalin karahayn haddaba waxa weeyaan dawaafkan eega sifadu waa dawaafkan xadiid inoogu sugan lafdiga wareegan dadkii hayad iyo goor ku dhex wareegaysay aqaladii soo gelaysay weelalkii afka laba gelaysa umuraha caninkaasi haddaanay tacliilkii xukumkan ah nijaas maahada iyo waxyaalahaas aanay ahayn dee sheegidda la sheego min adawaafiin iyo adawaafaat kol haddaanay eg ciladii xukumka ahayn faa'iide ma yeelateen marka waxaan waa hadal dee faa'iide lo waa in looga jeedo ciladu ay tan tahay xukumkan waxa iyada kaba dhigay dee wixii afka la gashay in daahir laguma tirinayo ani nijaasba ahayn iyo waxyaalo de waa inay inta dawaafaat ama dawaafiina wadawaafaat inay ciladii xukumka too waxyaalahaas dee noocoodu taa yahay inaan dee inay si laysaga ilaaliyaana way adkaanaysaaba dee ruksadaas ama dee ay banaanidaasi jirto wqowlihi salى اlahu alيه waslm xiina qaal lahu ina xiina qiila lahu markii lagu yihi ina fi daari fulani hiratan faqaala alhiratu sabcun bisadu waa dugaag wa fii bacdiha laysat binajiisatin nijaas maaha bal kolley waa umuuruhu waa taan soo sheegno oo sifaadkan buu leeyahy waa waxaan wada sifaad bay kulansadeen sifaadkaasna haddaan tacliil loogama jeedin kalaamku faa'iido halkan ay u yimaadaan iyo ma aha noqoteen hadday su-aal noqoto oo dee jawaabtii ay sifadaasi kuma kulan la socotona haddaan in sifadaasi tacliilkii ahayd dee kalaamkii waxaa la arkaa su-aashii iyo jawaabtii inaanay islahaateen marka umuuraha caynkaasna waxay adigu aan ka qaadanaynaa iyadoona istinbaad ba ahayne naqli iyo nas wuxuyna tusay ay tahay ciliyadii baan ka qaadanaynaa waxayna tusaysaa calaa sixati alcila ama xadiidkan uu dhigtay kolley qolooyinkan dee kitaabka ama laba nina inoo soo madbaceeyey axaadiian way qabtaan oo anigu dee kolley maka iskuma sii hawlaba oo hawl weyn oo dee kolley aan iskuma hawllaabay igama furteen oo iyaga axaadiidii halkii xataa ay ku sugnayd raqamkii baabkii intii bay inoo sheegayaan oo ruux inaan si dhib yara uu ku gaari karo laakiin dee kolkol baanay dhamaynayna cibaaradan ah waxaa lagu yihi reer hebel aqalkooda bisad baa ku sugan bal xadiid baa wuxuu yimi rasuulka ilaahay dee reer madiine ahayd oo ansaare ayuu gurigooda imanayay daartooda qolo kaleo agtooda ana aqalkooda ma gelahayn markaasay qoladii dhibsadeen oo yidhaaheen rasuulkii ilaahay oo adigan qoladanba u yimaadeen maxaad annaga guriga yagana ama daartayada u iman weyday markaa xadiidka sidaa ku yimi wuxuu ah ina fii daarikum ama lagu yidhi de maxaad qoladanba waad u tegaysaayo kuwana aada ugu tegi weydo ee ina fii daarikum kalban gurigiina waxaa jooga ay ay baa haysataanoo taas baanan uba soo gelahayn gurigii taas buu yihi markaasay yidhaaheenba dee iyaguna ina fii daarihim sinawran oo iyagaba gurigooda dee curi baa jooga oo dee taas iyo ama bisad baa iyagaba gurigooda joogta taas bay yidhaaheenoo markaase alhiratu saw la mid maha dee ama alhira laysat binajasa nijaas iyadu maaha taas oo kale bal taas bay hayd oo iyadu ama sabicba weye horta taas baa xadiidku uu yahay sheekhuna eeg hadal baa yar dhacay kitaabka u yar baahan tasxiix raqamka saddexaad eega wuxuu yihi rawaahu axmed wdaaraquniyu fii sunanihi wlxaakimu watacaqabahu dahabiyu biqowlihi eeg xaakim baa wariyay baa ragga ku jira markaa dahabina waa bushiyey oo wuxuu ku bushiyey biqowlihi abu da-uuda daciifun wa qaala abu xaatim laysa bilqawiyi hadalkan khalal waxooga ayaa kuba jira in dee markan la leeyahay hebel baa hebel bushiyey waa in la sheego muxuu ku bushiyey inay uu wariyey un xaakim xadiidkiibuu wariyey markaa dahabina waa ku bushiyey bushintu maaha maxaad u warisaiyo waxyaalo saasa maaha taasi dahabi wuxuu leeyahay kitaab talkhiiskan uu xaakim musadargiisa kusoo khulaaseeyo oo ay lana madbaceeyeen buu taas buu leeyahay oo aan hadalkiisuna de adigu bal talkhiiskaasuu leeyahay talkhiiskaasna hadalladan dee markaa kutubta arkaysaan iyagoy leeyihiin saxaxahu lxaakimu wa waafaqahu dahabiyu ama wa aqara calayhi dahabiyo waa kay u jeedaan oo xaakim baa saxiixun had iyo goor cibaaradaasi way nagu soo noqnoqotaa kutubtay kuba sugan tahay walow laga yaabaa inaanay hadda cumrigeedu sii dheerayn boonay muddo dheer oo kolkol hadal laga keeni karo hadalladan dahabiya talkhiiska ku sugani muwaafaqo iyo iqraar ma tahay mise maaha la odhan karo laakiin waa sidee albaniya keyrkiiba ay shuhreeyeenoo markaa waafaqahu dahabiyu ama aqarahu dahabiyu taas oo kale marka macnuhu waa maxay hadiyo goor xaakim waa kitaabkiisani waa kitaab weyn oo musadrak la yidhaaho ujeeddada uu dejiyeyna waxay ahayd bal axaadiida saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay ahayd inay wariyaanba ama kuway wariyeen laba mid ah inuu kitaabkii ku sheego oo iyagu inta badan dee kolbuu odhanayaaba xadiidkani waa calaa shardi markaa shaykheyn calaa shardi muslim calaa shardi bukhaari ujeedadiisuna xadiidku dee rutbadii axaadiistii kaley warinayeen waa jooga inay soo saaraan bay ahayd oo iyagiibuu ilzaaminaya walow dee iyaguba aanay odhan axaadiista oo dhan waan wada sheegaynaa saxiixa oo ilzaamtaasi laazimaya aan ahayn haddaba cibaaraadkan kitaabkiisa kol waxaa yimaada صaxiixun calىa shardi shaykheyn shardi الbukhaari shardi muslim kol kolna صaxiixu اlisnaad unbuu kaba cabiraa dahabina meelo way dhaafaan meelo qaarkood hadalkiisii oo iyaguba ictiraad leh ayuunbuu kuba celiyaayo kol kol dee iyadoo bal markaa meelana de waa kan hadalkan ay kolna ka cabirayaan waa markuu ka aamuseeno waxba hadalkii raacin ama hadalkiisii ku celiyana waafaqahu dahabiya waatay kaba cabiraan marka waxa weeyaan had iyo goor dee dahabi wataa dahabi waa nin naaqido taasa mer waxaan xusuusnaya yaman baan joogo kale sideetankii bay ahayd kitaab aan aqriyay qolaan loo aqriyay alxalal alxaraam kan qardaawi oo kaleo dee cibaaraadkan baa hoosa kuwa imanayo nin baa iweydiiyo yihi horta dahabi isagoo arrintiisuma inuu cid unbuu wax waafaqaa oo arrintiisuma yuu waafaqaa una wax kale isagoo lama yimaado ujeedadu maha cibaarada dee uu arkay kitaabkay kusoo noqnoqonaysa waafaqahu dahabiy aqarahu dahabiy haddaba bal marka haddii uu dee sidiisii ku celiyena waa tan ay waafaqo ka cabiraan kolna waa bushiyaayo may wuxuu leeyahy arrinku saamaha waa saxiix buu ka cabiraya may fulan baa ku suganoo kolkol buu dee aad ba ugaba cadhoodaayo uu leeyahy waa waxyaala hadal la yidhaaha haddaba markaa taasi maxay tahay hadalkiisuu busheeya waa hadalkii hadalkii dahabiya la busheeya naguma sugne bal cibaaradiisaan soo naqlinaya waxa cibaaradu ay ahayd sidaan waxa meesha ku jira u ogaano xaakim hda xadيiث صaحيiح وlam يkرijah وعيiسى بن المusayabi تfrd عan أbي زurcةa إlا أنh صadوq وlam يجرح qط intaasuu yihi xadiikan markuu dhigtay kaabisada idinma sugna idinma yaalo lakin msdrgan naftiisa kasoo nqliyade نuskadaydan kasoo nqliya wuxuu kuma sugnaa waa xadiiث صaحيixa oo bukhaariya soomay saarin maacan waxay usoo saari waayeen buu leeyahay markaasaa wuxuu sheegay isbaciluu sheegay ciise bn musayab ninkan la yidhaaho sanadku ku jiray waa la gooni noqday can abi zurca laakiin waa nin saduuqoo cid dhaawacday cid daciifisay ma jirto halkaasu deeta qabsaday waa intaa hadalkiisii marka hadalkii ma yeelo tacaqabu dahabin baa inoo taala bal khalal weyna waa dhacay haddana cibaaradoodii markaasoo dahabi ba halkaa bushi ka keenay oo muxuu yidhi markaa dahabi talkhiiskiisa uu ku yidhi oo isagu talkhiiskiisa uu ku yidhi qaala abu daud halkan uu leeyahay in abu daaudo daciif saas mu odhan hadalku saa maaha waa hadal qalad weyna tani ee waxaa cibaaradiisu ahayd isagoo ciise bnu musayibkan musayabka ka hadlaya qaala abu daud daciif abu daud baa daciifiya ujeedadu abu daud wuxuu yihi ninkan ciisa waa nin daciifa abu daudkuna waa sijtatani ama saaxibu sunan oo ciise bnu musayib buu ujeeda wa qaala abu xaatimin laysa biqawiyin oo intaasay cibaaradiisu ahayd waa bushigiisuna taas buu ahaa hadalkan ciise iyabuu ku busheeyey oo wuxuu ka cabiray markaa hadalkiisu uu noqday qaala abu daauuda maye arrinku saas maaho abu daauud wuxuu yidhi abu daauudna waa saaxib asunan muxuu yidhi waa ciise bnu lmusayab daciifun ciise bnu lmusayab waa daciif waa nin markaasaa weliba wuxuu raaciyey wa qaala abu xaatimin laysa biqawiyin markaa dee xadiidkani mid la saxiix yeelo oo maaha ninka nin saa la yidhaaho uun waa la daciifiyey cid daciifisaa jirta marka halkan uu leeyah tacaqabahu dahabiyu biqowli abu daauud daciif waxaa loo qaadanaya abu daauud nin sanadka ku jiro oo daciifanaya maya waa abu daauud waa ninka hadalka lahaa ciise nin la yidhahna waa la daciifinaya bal markaa cibaarada khalalkaas baa kuma sugan baan leeyahay ujeedada waa intaan sidaan u yar cadeeyo hadalkan وفي بعضها لyست بنجiسة فهذه صفاaت وuxuu leeyahy sheekhu صفاaتkan hadaba أxاadiiثan iyo inooguba yimi iyo dee xataa naskii hore oo kale qur'aanka ahayd وin lam yusarx fiiha bilafdi tacliil kuwii hore waxaan arkaynay min ajri dalika iyo idantii aynu alfaadii tacliilka ku darnayo kay iyo umuurahaasoo alfaad tacliil bay ahayd tacliilkiibay iyaga loo dejiyey marka horeba in loolaba yimaado haddaba wuxuu leeyahay kuwan yaan lafdi tacliil laba cadayne ilaa anaha sifaatkan la sheegay in haddii aan tacliil looga jeedin kalaamkuba faa'iido saasa ma yeesheen anaha waa alfaad sifaadkani khaarijatun waxay soo baxday makhraja tacliil waa in ciladii waxani ay ama ciladii xukumkan ay tahay makhraja tacliil id laa faaidata faaida kuma sugna fii dikriha sheegitaankeeda la sheego sifaadka siwa tacliil tacliil mooyaane wax faaido kale kuma haddaan tacliil aan loo sheegin faa'ido kale kumay sugnaateen wayalihi waxa soo raacaya oo waa weli noocii wujuudii uu lahaa way kala caddahay kala muuqasho badan tahay ayaa sidee ay u kala yar marka la eego xagga ciliyada u kala dhowaayeen marka la eego ka qaadashadan aan kaba qaadanayna kuwa way ku cadiyin waa sariixo waa inta hore kuwana lafdigani sariix maaha laakiin haddaan ciliye aynaan kaba dhigin ama tacliil aynaan ka dhigin baa kalaamkii ama meeshan imaatinka ay timiye sifadan la sheegay aanay faa'iido saasa aanay lahaynba haddaba tanna waa martabo kaleo kusoo raacdayo fi lbayaani xagga bayaanka maslagana waabalo bayaanka waxa iyagana kusoo raacaya xagga cadday an yucalliqa inuu xidho alxukma xukumkii calaa caynin cayn mawsuufatin bisifa macnaa xukumkiibaa waxa laga ratibayaa ama xukumkii la siinayaa waa cayn cayntaasi laakiin sifo ayaa lagu sifeeyey la socoto fadaahiru daahirku waxa weeye ana tilka sifata dee cayntan sifadan ay leedahay meesha la socotay cilatun ciladii xukumkaa inay tahay wey mithaalka isagayna siinaya waqad yakunu hada kaasi inuu noqdo la arka hada aduna maxaa ishaaradu laamisa ay tacliiqu lxukmi calaa caynin yusufa yusufa weeye xukunkii oo lagu tacla laga rakibo cayn sifa leh bilafdi shardi inuu lafdi shardi ku yimaada waa suurtagal ka qowlihi tacaala wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna dumarku hadday uur leeyihiin oo dumarkaa la furay nafaqeeya ilaa ay ka dhalayaan wa ka qowlihi sala allahu alay wasalam waa dee shardi wain kuna waa shardi wain kun wa ka qowlihi sala allahu alay wasalam man baaca ruuxa iibiya nahlan waa timir waa dhir timira iibiya bacda an ubbirat intii la talqiixiyey ee la tallaalay daabadeed tacbiirka xagga hoose waa ta inooguma sugan yahay macnuhuna waxa weeye waa habkay u samayn jireen si midhuu u fiicnaado oo kan in dhirta dee timirta bixisee dhadig ee timirtu ay kaba baxday ubaxeeda marka ay ubaxsada ay dilaacin jireen oo kalab ayay ubixiisay wax kamida ku shubi jireen markaa waa talqiixi bu ahaa tacbiir iyo talqiixiyo intii la ta'biiriyey dabade ujeedadu waa in laga shaqeeyey ubaxeedii la tallaalay oo dee laga sugo un inay himaartii fiicnayd dhasho taas dabadeed buu geedkiiba iibiyey iibiye wey ayaa leh ilaa an yashtarida almuqtaaru kan iibsaday inuu shardu yidhaahme midhahana anaale mooyaane oo macnaha kol hadday bacda talqiixtay waxa la iibiyey waa geedkii midhaha ninkii horea welileyna uu ka shaqeeyo waa shaqadiisii laakiin haddii uu shardiyo kan isagu iibsado yidhaa me midhaha iyo geedkaa kaa wada iibsanaya caadi taasna shardigii waa la raacaya bal haddana markaa eeg iyadna shardi bay halkan eed fa daahir wuxuu leeyahy waxa daahirkii ana alxamla waa suu aayadda qur-aanka xamligu cilat liwujuubi nafaqa oo dumarkan waxaa la yidhi nafaqeeya ilaa ay ka dhalayaan markaa dee arinku muxuu yahay maxaa ciladii ay tahay waa xamligan wain kuna ulaati xamlin shardi suuradii inooguba yimi ayaa ciladii liwujuubi nafaqa haddii la yidhaaho maye ciddadan kale iyo waxyaalo kalea waajibinayo xamliguma waajibinaya nafaqo shardintan iyo tan iyo kalaamkan dee faaiide miyu maba yeesheen maxaa loola yimi ay noqon lahayd halkan maxaa shardigani u faa'iideynaya wtabiru tacbiirkuna waa ana tacbiira cilatun likowni hamarati lbayc wuxuu u cillo u yahay hamaradani inay ruuxan baayaca u sugan tahay ayuu tacbiirkani haddii kale oo dee waxa weeyaan mar kastaba aanay dee arrintu ahayn baayicu aanu tacbiirkan kuba mudan ahayn oo ciladii inay hamaradan u sugnaatay maanta haddaan shardi jirin baayica aanay tacbiirkan ahayn iyonan dikrigeedu faa'iidaba maba yeesheen taasi waa mid oo lafdi shardi waqad takunu waa tacliiq اxukmi calى cayni mawصufa bصifa waa tacliiqaasi iyo tartiibtaasi inuu noqdaa dhici karta bigayri lafdi shardi shardi lafdigii waxaan ahayn ka qowlihi caza wajala wالsaariqu wالsaariqatu faqdacuu aydiyahuma saariq iyo saariqada gacmahooda gooye oo maxaa loo goynayaa de waa ciladan sariqada weeye sariqadii baa waxa weeye cilo u ah oo ciladan qadciga keenaysa waa sariqadii tanna waa iyadana waa cilo mansuusa ah ayuunbuu noqon tacliilkii waxaan kaba qaadanayna natusaya naskiiba natusaya wa ka qowlihi sala allahu calayh wasalam laa tabicu dacaama bidacaami ila milan bimilin kole waa adiladii shaaficiyadana markay kaba dhigayaan waxyaalahan ciladu inay tahay dacaam inay ciladani cilo mansuusa ah may hayne lafdigiibaa baleegyimi adacaama bidacaam cuntadii cuntaha kuba iibinna in laisleekeysiiyo uun mooyaane in laisleekeysiye mooye fa daahiru macnaa waxa daahiri daahirku waxa weeye oo ujeedadu kuwii hore min ajrig iyo kay iyo markay taasi timaado ciliyadiibaa toos loo abaaray oo dee waxaani lafdigani marka tacliil waxa loola yimaada uun tacliil baa loola yimaada laakiin kuwan kolkol tacliil iyadoo loo jeedna way iman kartaa laakiin halkan kalaamku si uu faa'iidadii u yeesho waa in tacliil ay markaa inoo faa'iideynayso marka wuxuu uhi fadaahiru ana sariqata cilat liwujuubi اlqadci cilo waxay u tahay liwujuubi اlqadci wاducma wa ana ducma cilatun cilo wuxuu u yahay litaxriimi tafaadul tafaadulkan dee la xarimay ilaa milan bimil la yihi ayuu ciloba uba yahy bal umuuraha uu inoo soo sharxay waxay hayd marka cilada ama tacliilka aan ka qaadanayna xagga nudqiga ama tacliilkii haddii mafhuum xaggeed aan kaba qaadanayno waa ka halkan inoogaba bilaabaya wallahu subxaana watacaala acla aclam
وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أجرى من بعض waxaan kusoo jirnay masaaligtii cilada iyo duruqdii ina tusaysay ciladani inay mid jirta oo sugan oo ama saxiixa ay tahay markaa qeybtii hore waxaan kusoo aragnay bal asligii oo ama wixii asalkii oo uga jeedo ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisii iyo qowlkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal afcaashiisii iyo ijmaaciyana waana inoo dambeeyaani haddaba marka ay ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisu ama qowlka rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wayna tusayo shay ciliyadii aynu bal matalan iyaga u daliishanayno ciladan iyo sixadeeda wuxuuna yidhi kol xagga nudqiga ayaabay dalaaladaasi noqonaysaa kolna xagga mafhuumka ayuu noqonayaa marka qeybtii nudqiga waan soo aragno casharkii shalay baan ku soo aragnay marka ay dalaalada cala markaa ciladan ina tusaysa ay dee ka imanayso xaggii mafhuumkii naska ay ka imanayso ama qowl ilaahay ha noqdo ama qowlkii rasuulka haba noqde ayaa awdugu halkan u sheekhu raximahu llahu tacaala bal umuurihii ku tacalluqsanaa iyo sidii dalaaladaasi ay noqonayso inoogu sheegayaa marka wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala wa ama dalaalatuhumaa damiirkan musanaa ah ee ku sugan lafdigan ama dalaalada la socda waa dee markii hore aan soo haynay qowlkii ilaahay iyo qowlkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayhim marka waa qowlka ilaahay ama naskiba aan isku duuduubno oo isaga ka kooban qowlka ilaahay iyo qowlkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dalaaladooday ina tusayeen calaa ciliyati shay weeye cillo ama sixadeedi iyo ciladan shaygani inuu ciladii yahay min jihati alfaxwa walmafhuumi xagga faxwaha iyo mafhuumka ay nagaba tusayaan fa bacduhaa taa barhkeed ajra min bacdin san horeba usoo maray nooca abal iyadaa wujuuh yeelan wujuuhdaasna ay kala sarrayso alfaxwa walmafhuumna hore ayaynu usoo maray waxaa dee oo faxwada imika waa mafhuumkii muwaafaqo marka uu maskuudku kaga awleysan yahay xukumka manduuqiba kaga awleysan yahay ee uu kolna kaba cabiray si uu halkanba ugaba cabiri doono tambiih uu odhanayay hore siaan kitaabka ugu soo marnay ama tambiihsaasi ha noqdo atambiih biladna cala alacla ama atambiih bilacla cala aladna haba noqdee adigu bal markaasin haddaba markaan faxwadii taa weeye dee mafhuumkiina macnihiisa waan garanay iyaduba de waa qayb imika mafhuumkii kaba midown marka adigu ay dalaaladu jihadaa tahay way kala muuqataa oy kala deecadahay buu leeyahay oo xaggii ciliyadan shayga ayna tusayso een sixadii cilada u xujaysanayna mafhuum ayaa isna maraatib yeelan sidii dee nudqigiiba maraatib uu lahaa fa ajlaha dalaalada noocaasa ama xaggaa kaba imanaysa ta ugu sarraysa ugu muuqasho badan weeye ugu waadaxsan ugu daahirsani maa kii weeye dalla uu tusayo ina tusayo calayhi isaga korkii oo dee waa sixadii atambiihu tambiih oo waxaa adigu noocyadan ama xagga dalaalada dee ama kaba imanaya inayna tuso sixat alcila ama shayba ciliyadii way maraatibba yeelana waxa ugu muuqasho badan ugu waadaxsan tambiih xaggii wixii kaba imanaya ama tambiih ina tusayay tambiihuna adeeg waa faxwadii uun ayaa tambiih oo dee kolle wuxuu noqonayaa shaygii hooseeyey baa la sheegayaa iyadoo laysku baraarujinayo waxaa kaa ka sarreeyaana inuu xukumka kagaba mudan yahay kolna wixii sare ayaa la sheegayaa iyadoo la sheegaya dee kol haddii kaa uu xukumkaa yeeshay waxaas wixii kasii hooseeyey ee umuurahan uga sii hooseeyeyna inuu dee min baabi awlaa xukumkii uu leeyahay amtiladiisana waaban soo aragnay midna waaba tan wadalika ka qowlihi caza wajala falaa taqul lahumaa uffin macnaa labada waalid ha ku odhanin uffin ha ku odhanin imika halkan dee manduuqii markan eegno ama nudqigii dee waxaan uga faa'iidaysanayna maxalla nudqi waa nahyintan laynaga nahiyey can itaafiif fii xaqi alwaalideyn labadii waalid uffin waa cibaaradaa kooban ee in labadii waalid lagu yidhaaho nahyintii laynaga yantaasi iyadu mafhuum ma aha faxwana maaha ama tambiih baabkiina ma aha ee waa lafdigan ama naskan nudqigiisii ama maxalkii nudqiga wixii aan kaba qaadanay falaa taqul lahuma uffin bal isagaa xaggan dalaalada iyo mafhuumkeeda inoo sheegi doona waka nahyihi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay nahyintiisii weeye can itadxiyati in lagu odxiyaysto uu nahiyey bilcawraa'i mid ila ama cawaran oo neefkii ah in lagu odxiyaysto uu nahiyuu yihi rasuulka ilaahay arbacun laa tujziu fi ladaaxi alcawraau lbayinu cawaruhaa dee waxyaalo kale saddex kalena way la socdeen kaasba weeye tanna maxalka nudqiga maxaan iyada inoogu suganoon uga qaadanaynaa naskan nahyin neefku haddii uu ila yahay sidii kale da-dii odxiyo hawba matalan galo ha gaadho cilo kale oo afartan kale saddexdii kale yaanu lahaaninbe kaa inaan lagu odxiyaysanayno oonu odxiyo garayn taasna mafhuum ma aha waa daamo faxwo maaha ee waa dalaaladii maxalka nudqiga aan kaba qaadanaynay halkan weeye mafhuumku inoo sheegaya fayadullu markaa wuxuu tilmaamayaa ina tusayaa atanbiihu tanbiih kollay dabcadeennan waa sida ku sugan dabcu ama dabcada daaru lkutub alcilmiya halkana tanbiihun baa bay ay la socotay oo markaa la yidhaha fayadullu naskani wuxuu inagu tusayaa bitanbiihi tanbiih oo waxa weeyaan tanbiih halkani waa dee tanbiih biladnaa cala alaclaa buu noqon e wuxuu inagu tusi cinda samaaci marka naskan la maqlown iyadoonu fikir iyo istimbaad iyo ijtihaad inooga baahnayn maqalka naskan aan maqalay baa waxaan ku fahmaynaa waa mafhuumkii oo naskiiba kagaba fahmaynaa naskina inagu tusayaa tanbiih inoogu tusaya ana darba darbiga labada waalid la uleeyo ama la garaaca awlaa inuu kaga mudan yahay bilmanci mancin laysu diido layskaba nahiyo ta'fiifkii uu kaga mudan yahay walcama waana indhala-aantu oo waa neefkii lagu udxiyeysanayo indhala waa saynoo taalla ee alcamyaaba malaa dabcadaa kala taalay indhala-aantu awlaa inuu kaga mudan yahay bilmancu maxay kaga mudan yahay waa min alcawar markaas waa iyadoo neefku dee labadii indhood midufayowdoo mid uu wax kaba qabo bilmanci ay bilmanci min atadxiya in lagu odxiyayso mancintii layskaba manciyey uu kaba mudan yahay waa tanbiih siduu u yahay oo macnaa markaa waxa weeye markan falaa taqul lahumaa uffin naskan aan maqallo horta midi waa waxaan nudqiga aan ugaba qaadano waa ana almancu ama annahyu can ata'fiif taas waa dalaaladii lafdiga ahayd weeye bal dalaaladan xagga mafhuumka horeynu u soo maray culimmada qaarkood noocan dalaaladu marka uu yahay inay dalaalo lafdiga uun laga qaadanayo laakiin laa fi maxalli nudquun ay kaba dhigaan inay qiyaas baabkeedba ka dhigin oonay qiyaas noocan kaba dhigin laakiin waxaan soo aragnay shaafici iyo ee qiyaaskan hakaba markaas inuu qiyaaska jerigaa kuba magacaabayay oo ay qiyaas noqonayso waxaan marka la eego macnahan dambe tanbiiha inoogu sugan qiyaas waxaynu imaka xukumkiisa aan kuba qaadanayno ama qiyaas xaggii aan kaba qaadanayno kolley hadalkuna taasuu kuba socdaayo haddaan nidhaahno qiyaasba meeshii ma jiro darbigan iyo shatmigii iyo waxalla wixii iidannimo ama ta'adiga uga sii sarreeyeybana lafdigun baaban kaba qaadanaynaa ee qiyaasba ma aha markaa dee hadalkanimo